إن الحمد لله نحمده تعالى ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من الفتن والضلالات ثم أما بعد عباد الله وحوالالyaal maanta aynu ka hadli doonaa بإذن اللahi جلa شhأنه آaثاar الذuنوب والمacاaصي raadadka xun ee dunuubtu dadka ay dhexal siiso walaalayaal waxa shaki la-aana in ilaahay subxaanahu wa tacaala inoogu nicmeeyey nicaman laa tucaddu walaa tuxsaa nicam aada u tiro badan oo aan la soo koobi karayn ilaahay subxaanahu wa tacaalaa nicamtaa uu ina siiyey waxay inoogu sugnaanaysaa inooguna siyaadaysaa ilaahayna siiye inaynu ku mahadinno mahadnaquna waxa uu yahay allaha nicmada ku siiyey inaad ku caabuddo oonad ku caasiin inaad iska ilaaliso nicmada inaad u adeegsato ilaahay subxaanahu wa tacaala wax adhogelinaya waxaa in fara badan ilaahay kitaabkiisa inoogaga warramay umamkii iyo aqwaamtii horee la halaagay iyo wixii ay ku muteen halaagga waxa qisooyinkaasi laynoogu sheegayaa waa si aynu isaga ilaalinno si wixii helay aanu inoo helin walaalayaal ilaahay waxa uu ku yidhi fii kitaabihi اlkariim faamaa caadu faاstakbaruu fi اlardi bigayri اlxaq waqaaluu man ashaddu mina quwa awalam yarow ana allaha aladii khalaqahum huwa ashaddu minhm quwa wa kaanuu biaayaatina yajxaduun فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون إلهي وحو آيات كاكا ورمي nimankii reecaad ee cududa iyo itaalka fara badan ilaahay ku galladaystay ee cududii la siiyey allihii siiyey ku caasiyey cidhibtoodii dambe waxay noqotay ilaahay waxau ihi subxaanah faamaa caadun faاstakbaruu fi اlardi bigayri اlxaq ree caad miyaa waxay arladii ku kibreen xaqdarro iyo kibir ayaa ay arladii ku sameeyeen markaasaa weliba anshixumadooda waxay afkooda soo mariyeen man ashaddu mina quwa oo yaa naga itaal roon waa sida kuwa gaalada dowladaha waaweyn maanta sheegta ee ku andacooda awood iyo itaal quwadii ilaahay iyagoo iloobay waxay yidhaahdeen man ashaddu minaa quwa yaa naga xoog roon ilaahay waxau idhi awalam yarow ana allaha aladii khalaqahum huwa ashaddu minhum quwa oo miyaanay ogeyn oonay arkayn allihii iyaga abuuray ee awoodday ku faanayaan siiyey inuu ka xoog roon yahay miyaanay ogeyn wa kaanuu biaayaatinaa yajxaduun waxay ahaadeen baa allahu yidhi subxaanah kuwa aayaadka yaga diiday oo dafiray maxaa cidhibtoodii dambe ay noqotay faarsalnaa calayhim riixan sarsaran fii ayaami naxisaad ilaahay waxau idhi waxaanu ku sii daynay oonu ku sallidnay dabaylo aada iyo aada u dhacaya ama qabow badan maalmo ay baasaysteen oo balaaya ay ku habsatay maalmahaas ayaa dabaylahaa daran aanu ku sallidnay oonu ku sii daynay alla waxau idhi linudiiqahum cadaaba alkhizyi fi lxayaati اddunyaa waxaanu dabaylahaa daran ugu sii daynay si aanu cadaab duleeya adduunyada ugu dhadhansiino oo itaal darradooda iyo dulligooda iyo dacfigooda ay u dareemaan ilayn awood bay ku dhaateen oo xoog bay ku faaneene ilaahay waxau idhi walacadaabu laakhirati ashad walacadaabu alaakhirati akhza wahum laa yunsaruun laakiin cadaabka aakhira ku sugaya ayaa kaga dulli badan kan adduunka ku helay aakhirana loo gargaari maayo oo waxu hiliyo heli maayaan walaalayaal haadihi caaqibatu caad waa taa cidhibtii ree caad ilaahii nicmada siiyey markay caabudi waayeen ee ay ku caasiyeen waxay tusaale iyo mithaal u tahay cid kasta oo ilaahay nicmo siiyey hadday rabbigii siiyey ay caasido cuquubadaa iyo cadaabkaasi hanti lama huraana inuu yahay waxaa kaloo ilaahay ka waramay ree hamuud oo rabbi waxau idhi jalla sha'nuh wa amaa hamuudu fahadaynaahum faاstaxabu alcamaa cala alhudaa faakhadathm saaciqat اlcadaabi اlhuun bima kaanuu yagsibuun ilaahay waxau idhi jalla sha'nuh ree hamuud waanu hanooninay macnaha waa alhidaayatu alcaama macnaha xaqii iyo baatilkii waa loo kala caddeeyey oo labadaasi waxa weeyaan xaqu sida uu yahay iyo baatilku sida uu yahayba waa loo kala sheegay walikulli qowmin haad waayo ummad walba rasuul hanuuniyo hidaayada u sheega ayaa loo diray wmaa kuna mucadibiina xataa nabcata rasuula ilaahay xikmaddiisa iyo cadaaladiisuna waxay keensatay ummadna inaanu cadaabin ama aanu halaagin ilaa xujada uu ku oogo oo xaqa uu caddeeyo waxa uu xaqu ku caddaanayaana waa rususha rabbi uu soo diray iyo waxyiga uu ku soo dejiyey ee ummadda loo sheegay la soo gaadhsiiyey alla waxa uu sheegay markaa ree hamuud in la hanuuniyey macnaha xaqii iyo baatilkii loo kala caddeeyoon caad ka saarayn fastaxabu alcamaa cala alhudaa markaasay indhala-aantii waa gaalnimadiiyo waxay ka doorbideen hanuunkii iyo hidaayadii macnaha gaalnimadii ayay islaamnimadii iyo iimaanka ka doorteen iyagoo arkaya oo kala garanaya ilaahay waxau ihi faakhadathm saaciqat lcadaabi alhuun dabeed reer hamuud waxaa qabatay qayladii cadaabkii ay ku dulloobayeen qayladiisii ayaa qabatay bimaa kaanuu yagsibuun waxay kasbanayeen iyo dembigay sameeyeen sababtiisa ayaanu cadaabkaasi ku helay walaalayaal waxaa kaloo ilaahay uu yihi jalla sha'nuh iyadoo reer luud laga warramayo qoomkii anshixumada iyo edabdarrada ku talax tegay ee wixii loo abuuree dumarka intay isaga durkeen raggii wax ka dayey ee ilaahay ku ciqaabay cadaab cid kale aanu marsiin oo waxa weeyaan aada iyo aada u adag ayaa alla waxau idhi subxaanah falamaa jaa'a amrunaa jacalnaa caaliyahaa saafilahaa wa amtarnaa calayha xijaarata min sijiilin manduud musawamatan cinda rabbik wamaa hiya min aldaalimiina bibaciid ilaahay waxau ihi jalla sha'nuh falamaa jaa'a amrunaa arrinkayagii markuu yimid macnaha waa amarkii ilaahay u amray inuu qoomkaa halaago cadaabkiisu uu ku soo dego amarkaasi markuu yimid ee wakhtigii la halaagaya ay gaadhay jacalnaa caaliyahaa saafilahaa ilaahay waxau yihi nimankii reer luud waxa weeyaan qaryooyinkii iyo degaankii iyo dhulkii ay deganaayeen waxaanu ka yeelnay caaliyahaa saafilahaa xaggeedii sare ayaanu xagga hoosaysa ka yeelay macnaha inta dhulkii sidaa loogu qaaday ayaa la soo qalligoo dhinaca kale laga rogay markaasaa arlada xaggeedii hoose xagga sare soo martay xaggii sarraysana hoosta ay martay alla wuxuu yidhi sidaa laguma dayne wa amtarnaa calayhaa xijaaratan min sijiilin manduud waxaanu sida dhibaca roobka kaga dhignay dhagaxaantaas dabka lagu dubee aada iyo aadka u adkaatay ee waxa weeyaan isdul rasaysan ama israacraacsan dhagaxaantaasaanu cirka sida dhibicii roobka aanu kaga dhigno aanu kaga soo daynay dhagaxaantaasoo musawamatan cinda rabbik rabbigaa agtiisa laga soo calaamadiyey oo mid walba astaanta ciddii ay ku dhacaysay lagu soo dhigay oo calaamadsan ilaahay waxau ihi wamaa hiya min aldaalimiina bibaciid cadaabkaa waxa weeyaan aada iyo aadka u dhibaatada badani kuwa daalimiinta ah kama durugsana oo kama dheera ee waa u dhow yahay waa digniin layna siinayo oo cid walba u taalla oo macnaheedu uu yahay waxay kuwaasi sameeyeen ciddii samaysa cadaabkoodii kama fogey waa u dhow yahay walaalayaal waxaa kaloo ilaahay subxaanahu wa tacaala ku yidhi fii kitaabihi اlkariim alam nuhlik اlأwaliin uma nutbicuhum اlaakhiriin kadalika nafcalu biاlmujrimiin ilaahay waxau idhi kuwii hore miyaanaan halaagin kuwii dambe ee kuwaa waddadooda marayna miyaanaan raacin kadalika nafcalu biاlmujrimiin sidaasun baanu dembiilayaasha ku samaynaynaa waxaa hadalkaa macnihiisa iyo muraadkiisu uu yahay haddii kuwii horee dembaabay la halaagay haddii kuwii dambe waddadooda marayna la raaciyey cid alla cidda ku dayatana ee dembigooda samaysa cadaabkaasi waa u yaallaa waxaa kaloo ilaahay uu yidhi subxaanah afalam yasiiruu fi اlardi fayanduruu kayfa kaana caaqibaةu اladiina min qablihim damara allahu calayhim walilkaafiriina amhaaluha alla waxa uu yidhi afalam yasiiruu fi lard arlada miyaanay soconin fayanduruu kayfa kaana caaqibatu aladiina min qablihim oo aanay arag kuwii iyaga ka horreeyey cidhibtoodii siday noqotay miyaanay eegin ilaahay waxau ihi subxaanah damara allahu calayhim kuwaa ilaahay waa baabi'iyey walilkaafiriina amhaaluhaa gaaladuna kaasoo kaley leeyihiin macnaha cidda halkaasoo kala marta waxa hanti u ah halaagga kuwaa helay waxaa kaloo ilaahay subxaanahu wa tacaala uu yidhi nebi nuux calayhi salaam markii qoomkiisii ay ka gaaloobeen ee ilaahay subxaanahu wa tacaala uu cawday nebi nuux ee uu yidhi nebi nuux nebi nuux markii la lagaa laga gaaloobay ee qoomkiisii ay beeniyeen ayuu ilaahay u cawday markaasaa wuxuu yidhi nuux innii maqluubun fantasir ilaahayow waa layga xoog roonaadaya ii hiili waa nebi nuux calayhi salaam markaasaa ilaahay waa caadila wuxuu ugu jawaabo uu yidhi fafataxnaa abwaaba asamaa'i bimaa'i munhamir wafajarna alarda cuyuunan faltaqa almaau calaa amrin qad qudir ilaahay waa caadil ilaahay subxaanahu wa tacaala waa caadil addoommadiisa ma dulmiyo laakiin addoommadu hadday xadgudbaan ilaahay daalimiinta wuu ka argoosta waxa uu rabbi yidhi fafataxnaa abwaaba samaa'i bimaayi munaabir waxaanu albaabadii samada ka balaqnay fafataxnaa abwaaba samaa ففتحنا ففتحنا أبواب السماء حسبي الله ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا واستغفر الله الحمد لله وحده والصلاaة والسلاaم على mن لا نبي بعده walaalayaal ilaahay subحaanaهu وataعaalى cadaabkiisu waa daran yih waxaanuu ilaahay cadaabayaa cidda caasida intaasoo jeer kitaabkiisa wuxuu inoogaga waramay umamkaa wixii helay waa inaynu ku wax qaadano oynu ku hantowno waynu ilaahay diintiisa ku doosnaano walaalayaal ilaahay subxaanahu wa tacaala dadka mandiqadan degan ilaahay wuxuu siiyey nicmo aan gobolka africa oo dhan dadka ku dhaqani aanay haysan ilaahay ammaan buu idin siiyey nabad baa laydin siiyey aan xataa kuwa gaalada waaweyne aanay haysan africa oo dhan aan lagu haysan halkaa nabadda iyo deganaanshaha hargeysa yaallaa meeluu yaallaa way yartahay laakiin abaalkeenni wuxuu noqday intaynu allaha waxaasoo nicmo ayna siiyey aynu diintiisa ku toosnaan lahayn aynu isku xukumi lahayn aynu ka dhigan lahayn distoorka iyo waxayna hagayayna hogaaminaya ee aynu macaasida iyo dunuubta ka dheeraan lahayn abaalkii waxaynu ka dhignay inaynu ilaaha nicmadaa ina siiye caasino aynu hadhiyo habeen weliba bannaanka ula soo baxno in badan halkaa waxaan ka sheegay laba jeer waxaan is idhaahdaa ilaahay ou somalilan cadaab samada ha kaga soo dayn laba wakti labadaa wakti wuxuu yahay wakti waa waktiga doorashooyinka ee ololaha ururadu ay ku jiraan xisbiyadu ee hablihii ay namadu dhabtaa isku qabtaan eed aragteen bannaanka waxa ka dhacaya marka labaadna waa sideed iyo tobanka may ee fooda inagu soo haya maalinta axadda somalilan haddaad ictiraaf iyo wanaag la doonayso ma macsiyada ilaahay iyo heesta iyo kamanka iyo hablaha iyo inamada oo bannaanka la ysugu soo saaro war ma taasaa lagu horumaraya oo ilaahay wax lagaga helaya haddaad wax garanaysaan waxba idinkama maqna ilaahay hadduu idin ictiraafo diintiisa aada ku toosnaataan wax idinka maqani ma jirto wallaahi bilaahi carab iyo cajam caalamka meel kastoo aada marto halkaa yacnii nicmada taalla iyo waxa weeyaan amniga yaalla iyo khayrka yaallaa meel u yaallaa way yar tahay oo sidaa loogu nabadgelayaa war laakiin nicmadaas haddaynu macsiyadaa dayn weyno aynu weliba munaasabadaha u samaysannay halis waxaynu u nahay wixii kayrkeen ku dhacay innakana inuu ina qaado inagu dhaco halis waxaynu u nahay nicmadaas iyo deganaanshahaas in laynaga qaado halis baynu wallaahi taa ugu jiraa waxaan madaxda qaranka ugu baaqayaa iyagaa maanta mas-uuliyaddiiyo hoggaanka ummadda haya somalilan hadday lexejecla ka hayso macaasida iyo dunuubta inay ka durkiyaan oo ka ilaaliyaan oo awoodda maanta iyo fulintu iyagay gacanta ugu jirtaa wallaahi indhahaagu way ilmaynayaan qalbigaaguna wuu damqanayaa maalmahaas waxa bannaankeenna iyo warbaahinta iyo tiifiyada ka dhaca iyo sida macaasida loogu soo banbaxo madaxda waxaan leeyahay ilaahay subxaanahu wa tacaala ummadda kaga cabsada oo haddaad somalilan wanaag la doonaysaan ilaaha idiin nicmeeye ha ku caasiina ee ilaahay ka cabsada dadka cuqaasha iyo culimada iyo waxgaradka iyo waalidka iyo waayeelka waxaan leeyahay war ninkii doonaya waddankaasi inuu wax noqdo horta ilaahay baa wax bixiya ilaahayna macsiyo waxba lagagama doono gaalo inaad istusoo ee arkay maqlay aada macsiyo iyo dembi aada ugu sacabatunto waxba ilaahay lagaga heli maayo waxaa laga yaabaa karbaash rabbaanihi inuu kugu dhaco waxaan leeyahay dadkana dhammaan war gacmaha aynu isku qabsanno wixii dhaqan xumo ah wixii dhibaato ah wixii dembi ah wixii macaasi ah war mujtamaceenna inaynu ka ilaalinno taa aynu gacmaha isku qabsanno nebigu sala allahu alayhi wasalam fi saxiixayn min xadiidi umi اlxakam zaynab binti jaxshin radia allahu canha qaala dakala الnabiyu salى اllahu alayhi wasalam fazican wahuwa yaquul ooridiisii zaynab umi اlmu'miniin umi اlxakam ayaa nebi moxamed usoo galay salى اllahu alayhi wasalam isagoo argagaxsan oo leh laa ilaaha ilا اllah waylu lilcarabi min shari qad iqtarab فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج وحلق بين أسبوعيه الإبهام والتي تليها rasuulku salى الlaهu عaلaيه وasلم intuu usoo galay isagoo argagaxsan ayaa wuxuu yihi ilaa xaq lagu caabudaa ma jiro alla mooyaane maanta waxaa carab usoo dhowaaday shar iyo dhib ayaa usoo dhowaaday waxa u yihi intaa in leeg intuu suulka iyo fartaa murdisada aynu tawxiidka aynu ku ishaarro labadaa intuu sidaa isugu qabtay ayaa wuxuu yihi qowmka mufsidiinta ee la yidhaha yajuuj wamajuuj intaa in leeg ayaa derbigii ku dayraa intaa in leegba maanta laga furay markaa khatar bay carabi daaqaysaa ayaa nebigu yihi sala allahu calayhi wasalam khatartii iyo halistii baynu weli daaqaynaa aynu ku jiraa waxay zawjadiisii zaynab ay ku tidhi yaa rasuula allah annahliku wa fiina saalixuun rasuulkii allow oo miyaanu halaagsamaynaa kuwayagii wanaagsanaa oo na dhex jooga qaala nacam idaa kahura alkhabat waxa uu yidhi haa faaxishada iyo zinadu markay badato war maanta miyaanay fara badan oo awlaadu zinaa gidaar walba aan lagu soo tuurayn oo buyuuddii dacaarada iyo dhaqan xumadu aanay fara badan oo hudheeladii xumaanta lagu sameynayay aanay fara badan wallaahi waxaa hargeyse ka dhacday wallaahi aladii laa ilaaha hayru hudheel ayaan casho u galay halkii aanoo fadhiyaa inan iyo inan iisoo gara fadhiisteen waxaan idhi war dhaqankiiyo anshaxa ilaaliya oo meel gaara geeya waxay yidhaahdeen kari mayno oo ma khasbi karro waxaan idhi haddaba ku agcashayn kari maayo safaari iga soo dhigoo bannaankaan uga baxay ninkii meesha lahaa baan la hadlay wallaahi waxaan ka tegey anoo indhahayga ilmo aan ka hayn karayn oo ilmaynaya sababtuna waxay tahay hargeysa oo guri islaama oo hoygii islaamkaa oo ummaddii ahlul islaam ay yihiin in inan yaroo dibadda ka yimid dhaqan xumo uu awoodda intaa leegu helo ka hudheel kalihina awood u yeelan waayo uu aadaabtiisa ku ilaaliyo waa wax laga ilmeeyo qalbigu ka damqado halkaasay ka dhacday hudheeladeenna maanta waxa ka dhaca waynu ognahay walaalayaal waxa waajib inagu ah inaynu inta xun iska xakamayno si aynu inaku u badbaadno nabigu salى اllahu عalayhi wasalam wuxuu yihi ina اnnaasa ida ra'w الظaalima falam ya'khuduu calىa yadayh awshaka an yacumahum اllahu biciqaabi minhu dadku daalinka markay arkaan dembiilaha ee gacmaha ay iska qaban waayaan ilaahay wuxuu xaqiiqo ku yahay inuu cuquubo caama kusoo dejiyo ma taasaynu sugaynaa waاtaquu fitnata laa tusiibana aladiina dalamuu minkum khaasa waaclamuu ana allaha shadiid اlciqaab war iska ilaaliya baa alla u yihi fitno aan daalimiinta gaar ahaan u asiibeyn laakiin idin caam yeelaysa waxaa waajib ku yahay walaalayaal maanta inaynu maalinta aynagu soo foolle ee siddeed iyo tobanka may macaasida iyo dunuubta aynu iska ilaalinno dowlad iyo shicibba maalin walbana iyo had iyo habeenbana macaasida mujtamaceenna aynu ka ilaalinno in waddankaa nicmada taallaa inay daa'imto oo ay sii jirto haddii la doonayo war ilaahay noo nicmeeyey iyaynaan xumaan kula dhaqmin wa axsin kamaa axsana allaahu ilayk ilaahay waa ku wanaajiyey adiguna wanaaji ma wuxuu abaalkii noqday wanaaggii inaad xumaan ka horgeyso rabbanaa aatinaa fi اdunyaa xasana wa fi اlaakhirati xasana waqinaa cadaaba annaar allahuma اnsur اlislaama wاlmuslimiin waadila ashirka wاlmushrikiin waahlik اlkafarata wاlmulxidiin acdaa'aka acdaa'a diinika ya rab اlcaalamiin allahuma hdi shabaabana allahuma hdi nisaa'ana allahuma hdi shuyuukhana allahuma hdi xukuumatana allahuma hdinaa wahdi binaa wajcalnaa sababa liman ihtadaa ilaahay ou amnigiiyo iimaanka noo adkee ilaahay ou dalkaa iyo deganaanshaha aada nagu siisay amniga allahay ou noo siyaadiyo hanaga zuulin kuwii kugu caabudeen kugu caasiyen allahay ou naga yeel dowladayada allahayow waafaji iyo hogaankayaga hanuunka inay nagu hogaamiyaan macaasida iyo dunuubta inay la dagaalamaan khayrkiiyo wanaagga inay garab iyo gaashaan u noqdaan towfiiqda iyo muwaafaqda dhexdooda allahayow dhig wixii macsiye dembiya ilaahayow naga badbaadi allahuma waafiqna min alaqwaali walacmaali lima tuxibuhu watardaa wsala allahuma wslm calaa nabiyina muxamedi wcala alih wsaxbihi wslm walaalayaal haddaad rabtaan inaad ogaataan duruusta cusub muxaadarooyinka cusub dowradaha cilmiga ah ee ka dhacaya adduunka waxaad soo booqataan www dt manhaj online com